bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habe wacan wanaagsan dhegeystayaal meel walba o aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xiran war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuura soo uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisiiyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habe wacan wanaagsan ayaanu hawdeedii ka leenahay akhyaartana dhegeysataa caawa waa habeennimo axada taari waa habeennimo isniin ah oo ay talaado soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay sideedda janawari laba kun afar iyo labaatan qodobadan oo caawa barnaamijka kusoo qaadi doono waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey doorashada madaxtinimada ee puntland ee maanta ka dhacda magaalada garowe ee gobolka nugaal ee soomaaliya iyo madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo markaasi mar kale dib loo doortay waxaan idiin soo gudbin doonaa doorashada qaabka ay ku dhacday iyo weliba macluumaad la xidhiidha sidoo kale waxaanu caawa idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo war ka soo saaray doorashadii ka dhacday magaalada garowe ee gobolka nugaal uu kusoo baxay madaxweyne deni siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin hore uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee dalka oo sidoo kale isla doorashadaasi war ka soo saaray caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad barnaamijkeena ku dhageysan doontaan siyaasiyiinta mucaaradka ee somalilan oo si adag kaga hadlay heshiiskii xukuumadda hargeysa ee la gashay marka la eego dowladda etoobiya iyo golaha wakiilada somalilan oo arrinkaasi si adag kaga hadlay caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa haddii rabweyne weydmo waxyaabaha kale aan idiin soo gudbin doono haddii rabi laga helo barnaamijkeeni intaanu ku guda jirnana aada caawa ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo u dhoofay dalka eliteria iyo madaxweynaha soomaaliya oo kulamo kala duwan la yeelanayo dhigiisa dalka eliteria siyaasaf warge haddaba muxuu daaran yahay safarka madaxweynaha soomaaliya ee dalka eliteria caawa ayaanu barnaamijkeena kusoo qaadi doonaa macluumaad ku aadan isla mid ah waxaanu barnaamijkeena kusoo gudbin doonaa wararka la xidhiira howlgallada iyo gulufka militari ee ka dhanaa dagaalamayaasha shabaab ee dalka ka soconayo waa farsamadii axmed cali maxamed jaaja mar kale dhegeystayaal kusoo dhawaada wareega wararka
war hayo saaxiib maxaa cusub war booq iyo siyaasado isdiidan oo maxaa dheer kala dirid baa bilaabatay wallee horaa loo yidhi geedkii orod lagu koro orodaa looga dagaa sabab kuwa ugu mushaarka badan ayaa ugu buuq badan
waa hagaag mar kale waxaan dilenahay saaxiibayaal habeen waxaan wanaagsan meel walba aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhagaysanaysaan muujada hirka dherikeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megahertz fmkaas oo ay naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir weliba gobolada kale fm ku gaaro qeybaha ugu horeeya ee barnaamijkeena ayaanu caawa u gudageli doonaa waxaanu ku bilaabeynaa magaalada garowe ee gobolka nugaal ee soomaaliya maanta waxaa ka dhacday doorashada madaxtinimada ee puntland oo ay u tartamayeen ee, ma- markaasi mas-uuliyiin kala duwan oo musharaxiin ahaa kuwa ula tartamayay madaxweynaha hore ugu fadhiyay kursiga looga arimiyo puntland ee siciid cabdulaahi deni doorashadan oo ilaa iyo laba wareeg martay ayaa ugu dambeyn waxaa ku guuleystay in dib loo doorto madaxweyne siciid cabdulaahi deni oo ah madaxweynaha puntland ee hadda dib loo doortay dib u doorashadiisa ee, kadib ee, madaxweynaha puntland iyo weliba ee, musharaxii uu ka guuleystay ee, guleeda ayaa ee, labaduba ee, markaasi ee, ka hadlay doorashadii dhacday iyo qaabkay wax u dhaceen ugu horeyn ee, waxaad maqli doontaan gudoomiyaha golaha wakiilada puntland oo ku dhawaaqaya natiijada iyo qaabkay wax u dhaceen Ee, waxaa xigi doono ee, musharaxii laga guuleystay iyo ee, midka tartanka ku guuleystay ee madaxweyne deni ayaad markaasi eh, maqli doontaan iyagoo ka hadlaya qaabka doorashada u dhacday isla markaasina soo dhaweynaya dhinacyada الرحمن الرحيم waxaan noo fadhinay doorashadii madaxweynaha dowladda puntland wareegii ugu dambeeyey ee doorashada waxaa golaha fadhiyey lixdan iyo lix mudane oo dhammaan xubnaha golaha wakiilada ah waxaa si saxa u eedeeyey isla lixdan iyo lix mudane wax xumaada ma jirin wareegga kama dhammaystaara doorashada madaxweynaha dowladda puntland waxaa ku tartamayey doctor gureed saalax bare iyo siciid cabdulaahi deni doctor gureed saalax bare wuxuu qabay oo dhammaan xubnaha golaha wakiilada ah waxaa si saxa u eedeeyey isla lixdan lix mudane wax xumaada ma jirin wareegga kama dhammaystaara doorashada madaxweynaha dowladda puntland waxaa ku tartamayey doctor gureed saalax bare iyo siciid cabdulaahi deni doctor gureed saalax bare wuxuu qabay labaatan iyo kow cod siciid cabdulaahi deni wuxuu yaray afartan iyo shan cod sidaas daraaddeed waxaan halkan kaga dhawaaqayaa in jagada madaxweynaha dowladda puntland ee shanta sano ee soo socota uu ku guulaystay siciid cabdulaahi deni waxaan u yeeraynaa musharaxa wareeggii ugu dambeeyey ku tartamay mudane doctor guuleed saalax bare suu kelmadiisa waa
dhammaan akhyaarta halkan iskugu timi oo ugu horeeyo madaxweynaha hadda la doortay siciid cabdulaahi deni gudoomiyaha golaha wakiilada iyo ku-xigeenadiisa dhammaan mudanayaasha golaha wakiilada marti sharafta asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu marka koowaad waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha marka kale la doortay ee siciid cabdulaahi deni anuu ilaahay uga baryaya inuu u fududeeyo xilka waa kala aragti duwanayn laakiin guusha ciddii qaadata in lagula shaqeeyo loo hambalyeeyo lagu garab istaago ayay mudan tahay waxaan idiin ballan qaadayaa wax allaale iyo wixii aan awoodo anoo aan xil ka rabin xo- madaxweynaha marka kale la doortay ee siciid
بسم الله gudoomiyaha golaha wakiilada gudoomiye ku-xigeenada musharaxiintii walaalahay ahayd ee ugu dambeeyey doctor guuleed oo wareegii u dambeeyaan kusoo wada hadlnay
isimada dhaqanka marti sharafta kale ee joogta garsoorka dhammaan inta halka fadhida golaha wakiilada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa ilaahay mahaddiisa inay noogu dhammaatay doorashadii si nabad ah oo guul ah waxaan dhammaan dadka reer puntland iyo dharka- dadka soomaaliyeed baa halka uga dirayaa inaan ilaahay ka cabsanno wixii tegay ilowno biij cusub furanno nabadgelyada ka wada shaqayno horumar ka wada shaqayno midnimada ka shaqayno hadalkayga intaasaan kusoo gabagabaynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed waa u hambalyaynayaa ummadda reer puntland wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waxaad maqasheen ee, qaabkii ay u dhacday doorashada madaxtinimada ee puntland ee madaxweynaha ee sidoo kale ee, waxaa isla maanta hoolka doorashada lagu doortay madaxweyne ku-xigeenka ee cusub ee ee puntland ee, oo ay deegaan ahaan kasoo jeeda deegaanada sise khaatumo taa oo maalmihii ugu dambeeyay dood ay ka taagneed gudoomiyaha golaha wakiilada puntland ayaa iyaduna ku dhawaaqayo ee, doorashadan ee, gudoomiye ku-xigeenka ee, aan idhaahde madaxweyne ku-xigeenka labaad ee puntland oo iyaduna maanta waqti dheer qaadatay madaxweyne ku-xigeenka cusub ee puntland oo ee, doorashadii la doortay kadib isaguna madasha ka hadlay ayaa hadal jeedinta qaatay
بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu joognay wareegii labaad ee doorashada madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland waxay marka natiijadu noqotay maadaama uu ka tanaasulay wareegga saddexaad ee doorashada madaxweyne ku-xigeenka puntland mudane faarax cabdi dhalac waxaan halkan kaga dhawaaqayaa in jagada madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland shanta sano ee soo socota uu ku guuleystay mudane ilyas cusmaan lugatoog sidaas darteed waxaan u yeerayaa mudane ilyas cusmaan lugatoog
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قدوميها بارلمانكا لبدا قدومي كحيجين xubnaha sharafta badan ee golaha baarlamaanka lixaad ee dowladda puntland golaha wasiirada islaam ciise islaam maxamed madaxda kale kala duwan iyo marti sharafta saxaafadda ciidamada amniga assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu markooda waxaanu ka mahad celinayaa golaha baarlamaanka doorashada ay ii doorteen maanta inaan dowladda puntland iyo shacabkeeda shanta sannada soo socda dowladda puntland ka noqdo madaxweyne ku-xigeen kalsoonida ay siiyey waxaan hortiinna ka ballan qaadayaa iyo shacabka puntland dhaqan culimo iyo bulshada qaybeeda kala duwan inaan shantaas sannadood ugu shaqayn doono si daacada karti leh dadaal leh wahlahad aan lahayn kaalinna doono siyaasadda dowladda madaxweynaha la doortay iyo barnaamijka lagu doortay inaan u noqdo liltirka iyo xafiiska isku xidha uga hooseeya madaxweynaha hay-adaha dowladda iyo puntland isku xidhkeeda kale puntland cusub horumar gaadha midnimadeeda sii adkaysa iyo xasiloonideeda waan insha allahu tacaala shantan sannadoo soo socota ee aad ii igmateen inaan madaxweyne ku-xigeen noqdo waxaan idinka ballan qaadi doonaa inaan noqdo adeege ma noqon doono madaxweyne ku-xigeen waxaan noqon doonaa adeege u adeega bulshada buuxiyana kaalimaheeda kala duwan waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba idinka mahad celinaya kalsoonidiinna aad i siiseen wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
سلام sanad kulle aafaad aqoonta saa'idoo tiknolojikaa sare gaaray sawir baa lagu daalay kalarkaa sax ahayn fartusaan ma ahayn saakay waba idlaatay khayr baad sheegaysaa saddex bilood iyo dheeraad hal tabeelaa la saxriiray sorry sorry sorry sorry bello sorry sawir iyo tabeele super sign baa sahasho fududaysay boor yar iyo weyn sayskaad doontid u sheego super sign design sumad iyo astaan sawir iyo midabayntii subarsayn dhisayn waa mid taqaan super sign design waxay awoodaa inay farta kugu dul qorto qalimaanta koofiyadaha koobabka ama galaasyada funaanadaha kalandarka istiikarada oo dhowr nooc ah sidoo kale baalfanayd bugaagta iyo nooc walba oo qoraal ah subarsayn dhisayn ugu kaalay subarsayn dhisayn sidoo kale waxaad ka helaysaa boorarka waaweyn ee wadooyinka faras magaalka ee isha bilicda magaalada muqdisho sida raniboodyada cariboorada dekadaha hoteelada iyo xeebta quruxda badan ee bow indian ocean
waa shaqaale ku sifoobay soo dhoweyn iyo raaligelin intaba suber sandsan waxay xarunteeda ku taallaa wadada makaan mukarama kasoo horjeedka gurigii hore ee shaqaalaha haddaba wixii intaa dheer maantaba ka wac telefoonada kale ah eber lix hal toddobo labaatan tobaniyo labo tobaniyo labo siddeetan iyo shan tobaniyo labo konton iyo shan ama eber lix hal sagaal toddobo eber lix eber shan ama eber lix hal sagaal toddobaatan eber eber tobaniyo shan ama booqo websaytooda ah www suber science som s o
bangiga dahabshiil dahabshiil bank
dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la ysugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaano hantidaad degataa horarkaa ma dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heegan hadafkaaguu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo alluu balaaye ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
bremier bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento masterkard oo kuu suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacag la bixidda dunida daafaheeda ku bixi biilasha ku dukaamayso uga iibso internetka shanta qaaradood ee adduunka ha ka walwelin meel weliba oo aad tagto bangigaaga jeebkaaga ayaad ku sidataa bremier bank waa bilow cusub
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacago badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga ow waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeegga deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala
maasha allah adeegga deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balad xidig toddoba labo afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeenu ah facebookcom hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tagow badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmila barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaalama qab
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalendar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalara ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid dir iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dijitaala subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter bel ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo deg deg weeye shaqadoodu iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurday ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraqdigaaga jumbo maraqdigaaga jumbo maryaday martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihi kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaa iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carabta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socote maraq digaaga juumba keene martaa soo socote maraq digaaga juumba keene martaa soo socote maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba war kastoon xasuustaba maankay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolar bar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simi kaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha hadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo idahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega idahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afargees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsan shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cillaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo hool nadiif ah oo soddon daqiiqo daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaanay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeka waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonta postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaa sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si degdeg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir faafaarintaas dheeryada telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhamays sax adeega dhamays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadooda mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited data internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'idaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhamays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
Kaalay horta mobile internetka ma ka dhamaado miya waa midaan dhacayn Sabab.
isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada billaha ee adeega dhamays haa saas i dheh xirmada billaha ee dhamays waa midaan kaa dhammaanin dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanin hakah dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhamays ka bax waa xirmo billaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban dolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban dolar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada billaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka billaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo
xaad miiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay axaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa mugaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shubo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dolar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marna somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan doolar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaamee uga shuba ii dahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab reseller xidig saddex boqol afargees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afargees hadal oo hadaali
i b s bank waa bangi aada u ballaaran oo shirta qaarada adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta uu ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qurama ahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite masterka haddaad aasiya joogtay eshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite masterka akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar ilid
waa hagaag dhegeystayaal habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaa naga dhegeysanaysaan mujadda hirka dheelkeedu ay kow iyo sagaashan dhibic shan megahertis f m kaasoo naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale f m ku gaaro weli waxaanu ku guda jirnaa qeybaha dhexe ee barnaamijkeena markan waxaanu sii ambaqaadi doonaa wararkeena haddii aynu fiirino madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waxa uu safar ugu ambabaxay dalka eriteria safarkaasi oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu ku aaday dalka eriteria ayaa yimaaday xilli maalmihii ugu dambeeyey ee xilkaas kusii shareereysay xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhexeyso dowladaha soomaaliya iyo weliba etoobiya waxaana madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya safarkan eriteria uu ku aaday oo madaxtooyada soomaaliya faahfaahin kooban ay ka bixisay waxa ay sheegtay inuu la kulmi doono dhiigiisa dalka eriteria siyaasa fawarge safarkan madaxtooyada soomaaliya waxay ku sheegtay inuu madaxweynuhu ugu ambabaxay howlo shaqo sida loo dhigay warka villa soomaaliya kasoo yeeray villa soomaaliya macluumaad intaasi dhaafsiisan kama aanay bixin safarka madaxweynaha soomaaliya ee dalka eriteria dhinaca kale haddii aanu fiirino dowladda waddanka jabuuti waxa ay war-saxaafadeed ay kasoo saartay mar kaleeto xiisadda diblomaasiyadeed ee soomaaliya iyo etoobiya wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka jabuuti oo war soo saartay ayaa ka hadashay damaca guracaan ee dowladda etoobiya ay ku wajahan biyaha soomaaliya waxaana ay sheegtay in muhiim ay tahay ilaalinta madaxbanaanida iyo wadajirka dhuleed ee dowladaha xubnaha ka ha urur goboleedka igaad jamhuuriyadda jabuuti oo hadda ah hogaanka urur goboleedka igaad waxay xoojinaysaa in si qoto dheer u ilaaliso madaxbanaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee dhammaan dowladaha xubnaha ka ah ururka igad sida ku cad heshiiska igadi weliba xeerarka dastuuriga ah ee midowda afrika ayaa lagu yeedhay qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka jabuuti hagaag weli wararkeena ayaa dhegeysanaysaa intaan ka bixin wararka ee arrinka kani la xidhiidha ee xisbiyada mucaaradka ee somalilan ayaa siyaabooyin kala duwan waxay kaga hadleen ee doo- ee arrinka ee ku aadan heshiiskii magaalada sababa ee dalka etoobiya markaa uu ee, madaxweynaha somalilan uu kula galay dhigiisa aan idhaahdee ee, ra-iisul wasaaraha etoobiya doctor abiy axmed guddoomiyaha xisbiga wadani ayaa heshiiska somalilan iyo etoobiya waxa uu ku sheegay inuu yahay mid mugdi uu ku gidaaman yahay islamarkaasina xukuumadda somalilan heshiiska ay la gashay etoobiya ayuu ka dalbaday inay cadeyso maanta maruu shir jiraad ku qabta hargeysa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله Een, waxaan doonayaa ka hadla heshiiska somalilan iyo etoobiya heshiiska somalilan iyo etoobiya mugdi ayaa ku gadaaman Ee, aqoonsi waa doonaynaa waaba mudnaanta koowaad buu u yahay dadka reer somalilan xiriirka wanaagsan ee saaxiibtinimo wax wada qabsiga iyo iskaashi dhex mara etoobiya iyo somalilan waa soo dhaweyneynaa Een, oo dadka reer somalilan waa soo dhaweynayaa balse bulshadu heshiiska kuma qancin ee aad ayay u qawadsan tahay waxaana sababay ugu horreyn xukuumadda oo aan si daahfuran bulshada ula wadaagin ee x- ee ku celcelinaysa xayaysiis ay leedahay aqoonsi ayaanu sidnaa darafkii kale etoobiya dadkoodii waxay la wadaageen xogtaa ka duwan waxaana ee, aanu ku dhaliilaynaa heshiiska marka koowaad aqoonsi aqoonsi marka laga hadlayo kuma cadda heshiiska ee etoobiya waxay sheegtay inay daraasayn doonto marka ay u fusho danteedu balse may sheegin inay aqoonsanayso hadda somalilan daraasadda waxaa ka soo bixi kartaa inay ku yacni ku qaataan qaraar kale oo kaa ka duwan oo taasina ay keeni karto dee calaamad su'aal aqoonsigu wuxuu leeyahay marka labaad hannaan dunidu taqaan kamana mid aha in dhul ama bad lagu iibsado ama dee lacag la kala siisto Een, marka saddexaad aqoonsiga etoobiya ee aynu doonayna haddii uu dhab noqdo oo sidaa ay dhabowdo ay kuba qanacdo dowladda etoobiya aqoonsiga hal dal oo somalilan aqoonsada ma ku filan yahay oo sidaa dal rasmi ah ma kaga noqonaynaa beesha caalamka waxay igu muuqataa maya waxaana caddaynaya tusaalayaasha dee dunida hore usoo maray dalka qobris ee turkiga raacsan waxaa aqoonsan dowlad weyn oo ka ka mug weyn etoobiya oo turkiga ah aqoonsan halkaa dalunba aqoonsan dowladda ma aqoonsana mana aha beesha caalamka ka mid a aqoonsi waxbaran uu noqon marka labaad ee taiwan waxaa aqoonsan ilaa saddex iyo toban dal baa hadda aqoonsan tobaneeyana dib ay uga noqdeen welina iyadoo saddex tobankaas aqoonsan yihiin sidaa kumay noqonin aqoonsi ay beesha caalamka iyo qaramadooda kaga mid ahaato waxaana weliba yacni eh, intaanay dib uga noqon ka horreysay wakti badan oo yacni ay u loogin garaynayeen aynu soo joogin koosafaa taalamid ah oo ta saddexaad tusaalaha saddexaada waxaa aqoonsaday dalal badan oo boqol ku dhow ama ama ama ka badan ba iminka Een, ha- ilaa haddana kursigii un kumay fadhiisan oo qarabeedu ka mid noqon marka yacni dal keliya inuu aqoonsado eh, yacni suurtagal ma inaad ka noqoto sidoo kale haddii aynu aqoonsiga bad iyo dhul waxaynu doodaba aynu siisanne wadamadii kale uu inaga x- xayiro oo dal weliba ina yidhaahdo annana maxaana siinaysaa ila adigan waxbaad dadka keenta dal weliba hadduu yidhahdo dalkiina aqoonsan lahaa ee markii hore macaamilka diblomaasiyadeed dadku dunida dhex mari jiray ay ku aqoonsan jiray haddaad iminka iib ku keentay dee dal walba waxunay maxaad siinaysaa waa marka shanaad aqoonsiga wadamada dunidu waxay u qaybsamaan laba nooc mid wax la aqoonsadaa een, dowladda midna wax la aqoonsadaa dalka waa nuucee ka etoobiya ayayna aqoonsanaysaa waxaa sidoo kale sidaan carab kusoo dhuftay waa laga noqon karaa labada noocba hadday ka noqoto berritooda marka nidaamku isbedelo maxaa inoo saldhiga waxaa wanaagsanayd arrintan oo kale waxay ahayd in ay ka horrayso daraasad lagu lafagurayo iyo diyaargarow buuxa oo ay dadku isla og yihiin ilan etoobiya waa dal weyn oo inaga xoog badan inaga inaga aqoon badan inaga farsamo iyo xeelad badan marka yani way ku ofsmart garayn karaan yani maslaxadooda iyagu ma qabdana maslaxadooda bay doonayaan maslaxadeennii iyo maslaxadooda inay iswaafaqdo wey waa marka labaad waxa wanaagsan in tala midaysan laga yeesho oo ay golayaasha qaranka iyo xisbiyada mucaaradka ah iyo inta aan talada looga maarmayn inta aan go-aanka la gaadhin yani lala socotiiyo wax lagala wadaago maadaama arrimasiin ay tahay maadaama marka saddexaad waktigan ay jiraan khilaafyo siyaasadeed oo gudaha somaliland ka jira iyo xasarado waaweyn oo dunida ka taagan oo saamayn xun ku leh waayada yani waayaha nolosha ku leh waxa ay ahayd in aan mashruucan oo kale buuq lagu dhex tuurin oo qaab habaysan oo wakti qorshaysan iyo farshaxan diblomaasiyadeed leh lagu galbay ahayd oo dowladda aynu saaxiibkan hayayna waa aynu qaab noocaasa ku galo marka afraad maadaama madaxweyne muuse shir la qaatay madaxweynaha jabuuti iyo madaxweynihii soomaaliya oo maalin ka hor unu dhoofay oo abisababa u dhoofay waxayd in kulankaa ay ka soo baxaan isfaham ku wajahan mashruucan oo buuqa iyo cadaawadda laga dheeraado intii suurtagala islamarkaana la qorsheeyo yani iskaashaanbuuraysi iyo waxwada qabsi iyo xidhiir wanaagsan oo gobolkan yani dhex mara saddexdan wadan ee markii hore wada joogaya etoobiya iyo inta kale ee geeska original integration geeska ah la sameeyo ayay ficnaan lahayd waxaa fiiro gaara le u baahna oo shakiga sii kordhinaya oo nagu sii kordhinaya bulshada ku kordhinaya waxaa horey u jiray madaxweyne muuse oo tegay gini oo yidhi ictiraaf baa laga soo qaaday oo haddana warkii wax ka soo noqday waxaa hore u jiray madaxweyne muuse oo tegay maraykanka oo yidhi heshiis baynu kala saxaxanaynaayo oo iminka la keenaya oo wax ka soo noqdeen haddana waxaa jiray iyadoo la yidhi berberaa laga samaynayaa dabrid oo dunidu isugu imanaysaa oo maraykan iyo intaasoo dal baa isugu imanaya oo wax ka soo noqdeen war intaas oo jeer oo ay xukuumaddan muuse iyo madaxweynahan wax soo bandhigeen baa wax ka soo noqdeen waxaanu leenahay war dadkana iyaan been loo sheegin jaarkeennana iyaan farsamadii aynu wax ku wada qabsan lahayn la xumayn cadaawad aan loo baahnayn iyo buuq aan waktigan xaadirkaa loo baahnayn ayaynaan abuurin wixii ummadda u dana aan miis kaga wada hadallo ha la soo bandhigo ciddii mudnayd oo baarlamaanku ugu horreeya ha loo soo bandhigo wixii qaldan ee jiran ha la soco ayaanu leenahay dadka reer somaliland waxaanu leenahay buuqyada jira iyo iyo iyo iyo waxa weeye aan si miir qabtaa u baadi doono oo aan isula eegno ayaanu leenahay xukuumaddana waxaanu leenahay wax dhegayso oo waa wixii aad horo ay u eeday dadku u eedeen oo in badan baanu kulahayn laascaanood intaanay faraha ka bixin waar tala qaata waar wax dhegaysta sidaanu idiin lahayn bay faraha ka baxda war maantana yaan dhul kale faraha ka bixin war maantana yaanay qasin ugu abuurin war maantana waxbadse wax beel bay dhashaaye iyay arrintanu inoo keenin mushkilad kale ee waxa weeye aan si lexajeclo leh hareeraha uga fadhiisanno oo arrintaa ha laga daayo nin tooksiga iyo sida ay xukuumaddu u wado ay soo barbarinayso maatintii salaam calaykum warahmatullahi wabarakaatu
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaana intaas ayaan jeclaa inaan kusoo gabagabeeyey barnaamijka wareegga wararka dalsan farsamada axmed jaaji ayuu ahaa aniguna waxaan ahaa cabduqaadir cusmaan indhoy tan iyo kulanti dambo nabadgelyo